wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamul goboleedka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa daahfuray kanaalka waraabka axadow oo laga hirgeliyey deegaanka geeda barkaan ee duleedka magaalada jowhar kanaalkan ayaa loogu talagalay in loo adeegsado waraabka beeraha si kor loogu qaado waxsoo saarka beeraha waxaana furitaankiisa ka qayb galay xubno ka socday hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee f a o iyo shirkadihii hirgeliyay dhismaha kanaalkan qaar ka mid ah xubnihii isku howlay hirgelinta kanaalkan ayaa waxay ka waramayaan qaabka loo dhisay waxaan geeda barkaan kanaal axad ka fulinay shan buundo saddex far hal baratooyo buundo wadato maanta maaragtay furitaankeeda aan u taagannahay maanta kolley mashruucii ay noogu tala gashay codsigii hor aan u codsanay oo maanta si fiican oo noolagu tixgeliyey taasoo mataqaanay kanaalkii axad wax badan ay ka qabteen maanta waxaa mahad mudan intii taabigelisay codsigaas wasaaradda beeraha ee maxaad ku tiraahdaa faaw
wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamul goboleedka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa bogaadiyey hirgelinta mashruucan waxaana uu kula dardaarmay dadka deegaanka inay ilaashadaan waxyaabaha loo qabtay waxay farxad noo tahay maanta in aan goobjoog ka noqonno kanaalkii axadow geeda barkaan degmada jowhar oo la dhammeeyey shaqadii ka socotay hadday noqon lahayd kanaalkii qodistiisii kanaalkaasoo ku dhawaad shan kilomitir ku dhow iyo baratooyadoodii inaan goobjoog ka noqonno aadaan ugu faraxsannahay waxaana leenahay waa arrin aada u fiican hay-adda faawna waa ugu mahad celinaynaa howshaasi muddada ay soo waday iyo gacanta ay ka geysatay sidoo kale gambaniga shabeelle oo lagu yaqaano waxqabad fiican waxaan leenahay waxaan soo aragnay shaqo fiican oo qabateen idinkuna aadaad ugu mahadsantihiin waxaan rabaa inaan la dardaarmo guddiga kanaalkan axdow kanaalkii waa lidin qoday waa ujeediin sidaa ogtiinna farihina usbuucaanna farihi ayaa lidin qodi doonaa sidoo kale abuuraa lidin siinaa waa ogtihiin wax dhiman marka way iska yaryihiin maxaa yeel haddii kanaalkan lagu qoday farihi lagu qoday abuur lagu siiyey waa inaad wax soo saarka kordhisaa marka waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad wax soo saarka kordhisaan waxaa kaloon idinku dardaarmaynaa fasal kasta kanaalku inaan qodno annaga waajib naguma aha maxaa yeele kanaalka marka lagu qodo fariir lagu qodo guddiga waxaa loogu baahan yahay inay isku tashtaan qoditaanka xigo inay bulshadu ay lacag iska dhaqaale iska qaadaan meel dhigtaan si ammaana deegaanada iyo degmooyinka uu maro webiga shabeelle ee gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa dhowaanahan laga hirgeliyay mashaariic lagu horumarinayo waxsoo saarka beeraha waxaana ka mid ah mashruucan biyo xireenka ee loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka ku nool deegaanka geeda barkaan ee duleedka magaalada jowhar xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne